aynu ku horeyno gobolka shabeellada hoose warar ka imanaya gobolkaasi ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya kuwa amisom ay bilaabeen duulaan ku wajahan dhulka ay weli maleeshiyada ururka al-shabaab kaga sugan yihiin gobolka ciidamada huwanta iyo al-shabaab ayaa lagu soo warramaya inay ku dagaalameen muddo kooban dhul beera ah waxaana ilaa haatan inta la ogyahay dagaalkaasi ku dhintay hal qof oo rayid ah afar kale oo laba ay ka tirsayiin ciidamada amisoomna way ku dhaawacmeen weli waxaa yeer xogta laga heliyo khasaaraha ka dhashay dagaalka iyo baaxadiisa hase yeeshee saraakiisha dowladda gobolka ayaa sheegay inay dileen tiro ka mid ah maleeshiyada ururka al-shabaab maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi wuxuuna ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo dagaalka maanta dhacay xalay uu bilowday ciidankii waxay kasoo dhaqaaqeen barihii ay fadhiyeen oo kuwa amisom kuwa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee magaalada shalambood xarunta gobolka kadibna waxay maxaan ku rahda cagta soo mariyeen kabtalaas iyo meel oo control adag ay kulahayn nimanka khawaarijta argixisada kadibna waxay soo dulmareen maxaan ku rahdaa meesha la jiray danaw jeerada danaw jidka qoryooley loogu leexdo ciidan baa ku leexday runtii halkaasi qoryooley maxaan ku rahda kusii wajahan oo adigu meel maxaan ku qoryooley afkeeda buulo sheekh ciidanku maxaan ku rahdaa ayay ku dhow yihiin dhinacan kalena waxay aadeen maxaan ku rahdaa haddana jidka aadaa baraawe oo meesha la yiraha maxaan ku yihahdaa runtii jebey ceelka biyaha maxaan ku rahdaa dha goboshoola hoose inta ugu badan qoryooley ilaa iyo siya maxaan ku rahdaa ilaa sendooyinka ceelka jabaanka la dhihi jira ama ceelka danaw ciidan xoog laa degay oo amisom ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kadibna way kasii gudbeen oo ilaa iyo maxaan ku rahda jebey runtii asendooyinkii halkaas galweyn afkeeda ay ciidanka sii maraayeen hadda koleyta waxay ku wajahan yihiin ciidanka maxaan ku rahdaa waa buulmareer iyo baraawe inta dhinacan qoryooley ku wajahan yihiin waa gartay waxaad ii sheegtay in ciidamada ay dhaqaaqeen oo shalambuud ay ka dhaqaaqeen koley dhulka aad ii sheegaysaahay hadda ay ku wajahan yihiin iyo meelaha ay sii mareenba kooxda al-shabaab baa gacanta ku haysay wax dagaalo oo ka dhacay deegaanada dagaalo waa ka dhaceen iska caabin bay damceen inay sameeyaan kadibna maxaan ku yidhahdaa wa waa la jiiray haddana weerar culus bay soo qaadeen saakay waa berigii marka adigu si fiican baa maxaan ku yihahdaa kulleyta waa loo tusay adigu ilaa saddex jeer bay isku dayeen inay maxaan ku yihahdaa runtii ishor taagaan ciidanka adigu kolleytaba maxaan ku yihahdaa maxaan ku yihahda waa la jiiray aad iyo aad baa loo jiiray weli wax khasaaro oo ka dhashay dagaalka khasaare way jirtaa runtii xagga nimanka khawaarijta maxaan ku yidhahdaa runtii aad iyo aad baa maxaan kuna meeshay ku le-deen hade waa ku talagaleeno dad ismidaamo ku qoran way nin taangi hor istaaga iyo baabi iyo hawsaradan iyo gantaalada macnaha waa qof ku talagalay inuu ismidaamiyo marka iyaga waxay ku talagaleen way heleen iyagana dhinaceennana laba askari amisom naga dhaawacantay hal iyo laba askari maxaan ku yihahdaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ah wa waa gartay markaad fiiriso meelaha lagu dagaalamayo degaano iyo beera ayay u badan yihiin oo dad shacaba ay joogaan wax khasaaro oo iyaga shacabkaa soo gaaray shacab ilaa iyo hadda waxaan haynaa hal ruux macnaha meeshan runtii xabad weysteyn ku dhacday uu ku dhintay iyo gaari caasi ay wax ku gaareen intaasa naloo sheegay ciidamada ethoobiya ee dhawaan ku biiray howlgalka amisom ma ku jiraan iyagu anaga weli nama soo gaarin dhinaca shabeella hoose laakiin ilaa iyo baraawi sablan inay ethoobiya ku qoran tahay waa naloo sheegay laakiin ilaa hadda nama soo gaarin inay hoodka kusoo jiraan waa naloo sheegay oo ay soo marayaan agagaarka dinsoor runtii iyo buura kaba meel u dhow kolitaba dee xadkaan kala leenahay maxaan ku gobolka baay iyo gobolka shabel hoose inay soo marayaan waa naloo sheegay laakiin waa sugaynaa aad iad baa loo sugaya weli waa gartay marka howlgalkan saaka ka bilowda gobolka shabeellaha hoose saameyn intelag ayuu ku yeeshay dhaqdhaqaaqii dadweynaha iyo nolosha iyo ganacsiga nimankan khawaarijta argagixisada aad iad bay shacabka u dhibeen maxaan ku yidhahdaa qofkii socda mobile bay ka qaadayaan diishishkii o dhan waa aruuriyeen telefishinadii dadka aruuriyen raadiyaashay ka aruuriyeen dadkii maxaan ku yidhahdaa intaasoo qof bay hadda dileen wararka saan ku helayno dhinaca buulmareer iyo baraawe maalin walba ilaa dhowr qof bay berayaan oo ay leeyihiin waa maxaan ku yidhahdaa waa waa nabad sugid macnaha waxay la shaqeen ciidamada maamulka gobolka shabeella hoose ciidamada amisom ciidamada xooga dalka soomaaliyeed marka shacabka waa dhiban yihin baabuurtii bay xayiraan marka waxyaalaha haddaan u degdegayno waa intaas waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha soo socda inaan baraawa kasoo hadli doono insha allah xilliga roobka intaan la gaarin waayo operationkan marka shacabka waxaan ku wargelinaynaa inay ka fogaadaan nimanka khawaarijta ah argixisada ah in oo naflacaaliga ah meel ale meesha joogaan shacabka waxaan ka codsanaya inay ka fogaadaan